waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
iyada oo weli cudurka halista ah ee coronavirus uu kusii fidayo inta badan wadamada caalamka ayaa dowladda soomaaliya waxaay wadaa feejignaan ballaaran oo looga hortegayo in cudurka uu soo gaaro dalka xilli wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ay ka warbixisay muwaadiniin soomaaliyeed oo lagu celiyey garoonka diyaaradaha aadan cadde halkaasi oo lagu karantiilayo wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya doctoraysa fawziyo abikar nuur ayaa ka hadashay xaaladda afar ruux oo maalmihii lasoo dhaafay kasoo degay garoonka diyaaradaha kana yimid dalka dibaddiisii kuwa oo looga shakisan yahay caabuqa coronavirus waxa ay sheegtay in uu jiro taxadar badan oo la xidhiira caabuqa corona oo fara ba-an ku haya caalamka in uu soo galo dalka iyadoo aanay jirin diyaargarow buuxa wasiiradda ayaa shaacisay in labadii maalin ee lasoo dhaafay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho ay soo galeen ilaa iyo afar ruux oo dhallinyaro ah kuwa oo ka yimid dalalka iminka cudurka uu ka jiro ilaa iyo shalay oo bisha ahayd kow iyo toban iyo daraad oo ay tobanka magaalada muqdisho aadan cadde waxaa ka soo degay maalintii tobankana hal nin dhallinyaro oo muwaadin soomaali ah shalayna saddex dhallinyaro oo muwaadin soomaaliyeed ah annaga wacyigelinta markay bilaabatay waxaan xakamaynay meelaha cudurka uu ka jiro ku badan yahay dadka ka imaanaya oon u sheegnoon leennahay dadka haddii ay iska soo galaan wadanka waxaa laga yaabaa dhibaato inay keenaan haddaba dadkaas siyaabahay ku imaadeenba horta markii hore diyaaradda waxaa waajibku ah oo aan u sheegnay abiationkana la hadlay in dadka ay ka soo qaadin meelahaas haddii ay dadka soo dad yacni soo raacaan in dadka aysan qarinin meelaha ay ka imaadeen oo ay sheegaan taas waxaan u leenahay ma aha muwaadiniinteenna inaan celinayno waa taxadar aan ka taxadarayno waddankii inuu soo galo cudurkii iyadoo aan weliba loo diyaar ahayn inteeda badan wasiiradda waxa ay sheegtay inaysan helin calaamado muujinaya in afartaasi ruux ay qabaan cudurka sidaa daraaddeedna muddo afar iyo toban cisho ah la karantiilayo si loo hubiyo badqabkoodii iyo in uusan bulshada inteeda kale u gudbin cudurka corona dhallinyaradaas timid waa meelaa la geeyey erboortka wax yacnii calaamado ah oo cudurka inay qabaan horta annaga ma arkin analysisa socdo waa loo tegay qolyihii shaybaarka waxaa laga qaaday analysis ee baaritaan waa dhallinyaro caafimaad qabta intaan annaga ka arkayn ilaahayna caafimaad taam waa ugu wada rajaynaynaa inuusan cudurka ku soo bixin laakiin cudurkan waa cudur jirka qofka ku jiri kara incubation period afka qalaad lagu dhaha afar iyo toban casho in xaaladiisa la derso oo si wax walba la kontaroolo oo markaas aan hubinno qofka inuusan cudur qabin ilaa intii aanan si aanan loogu daynin dadkii iyo bulshadii marka taxadar ayaa loo sameeyey meelahaas qofka lagu karantiira doctoraysa fawsiyo ayaa sheegtay in shirkadaha diyaaradaha lagu wargeliyey inaysan dad ka soo qaadin dalalka laga helay fayraska corona ka wasaarad ahaanna ay aada ugu dadaalayaan in uusan dalka soo gaarin cudurkaasi dhanka kale maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in dhankooda ay u diyaargaroobeen wax ka qabashada xaaladda caafimaad ee dadka looga shakiyo cudurkaasi coronavirus ee ka imaanaya dalka dibaddiisii gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish oo ka qayb galay kulan ay soo agaasintay waaxda caafimaadka iyo fayadhowrka dowladda hoose ee xamar islamarkaana ay goobjoog ka ahaayeen gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir iyo wakiilo ka socday heedaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee dhanka caafimaadka ayaa waxa uu sheegay inuu ku howlanaa sidii loo diyaarin lahaa goob lagu karantiilo dadka ka imaanaya dalalka cudurkaasi uu ka jiro iyo sidoo kale sidii agab caafimaad loogu heli lahaa goobahaasi goobihii dadka cudurkaas uu asiibo lagu daaweyn lahaa kuwa suspected caseska ama kuwa looga shakeeya inay cudurka qabaan meeshii la geyn lahaa iyo dadka faraha badan oo soomaaliyeed ee ka imaanaya dunida ee kala gedisan gaar ahaan waddamada la ogyahay inuu cudurku asiibay dadka ka imaanaya meeshii lagu hubin lahaa oo lagu karantiili lahaa dhammaan goobahaasu diyaar ma ahayn goobahaas sidii loo diyaarin lahaa sidii looga howlgeli lahaa agabka ay u baahan yihiin yacni professionalska ama dadka shaqaalaha ah howshaas aan looga maarmin waxaasoo dhan diyaarintoodii ayaan ku jiray si kastaba dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa wadda dadaal ay ku doonayso in ugu yaraan cudurkaasi aanu dalka soomaaliya soo gaarin inkastoo ay aad u yar tahay marka loo eego tabarta dowladda ee arrintaasi maadaama aanay dowladdu si buuxda gacanta ugu haynin xuduudaha laga soo galo dalka garoomada diyaaradaha qaarkood iyo sidoo kale dekedaha dalka oo ay maamulaan dowlad goboleedyo qaarkood ay isku dhacsan yihiin dowladda federaalk ee soomaaliya in ka badan boqol kun oo ruux ayuu iminka saameeyey caabuqaasi coronavirus sida ay shaacisay hay-adda caafimaadka dunida ee w h o iyadoo dalalka uu caabuqani saameeyey iminka ay kor u dhaafayaan ilaa iyo boqol waddan koob iyo toban daloo ka tirsanna waa qaaradda afrika
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali